Machadka Xirfado ee Tayo oo muddo sannad guracal ku aasaasay Yoweri baa ku qalin jebiyay dufcadii koowaad ee barata kombiyuutarka iyo caafimaadka ardaydan oo tir ahaan diirasa afartan arday iyo muddo sannad ee baradaasi xirfado shala duwan ee lagu dhikow machadka Seyti Umar Xirsi Cabdi maamulaha machadka xirfado ee Tayo ya sheegay in ujeedka machadkan uu seeyay inay hosaaran dhalinyaro shala duwan oo baratay xirfado shala duwan
rofarka kuwaasa hore uu kuu sheegay ma qiimeeyo waxreedana fanaanshi ma qiimeeyo laakiin wuxuu qiimeeyaa shaksiyadda qofka wax baranayo inay ka go-aan qofkaasi inuu wax baranayo tan kale oo anagu aan isleenahay waxyaabaha dadka kale awood dadkii waxaa waaye cadaadka ardayga la saaro ardayga anaga lagu soo biirayo waa arday waxaa jira barafyada qaar ardayda inay iska tagaan iska qoraan iska baxan kabacdi waxaa waaye qofka awaarkiisa ugu meesha wadaagayo qofka warkiisa uu soo waxaa waxa oo baranay anagu qofkii lagu soo biirayo waxaa jirta shuruud loo degsan oo meel loo qaado qofka lagu soo biirayo waa inuu waarkiisa la socda oo laga jooga qof waarkiisa ka dhameeyaa qaar ku mid a ardada iyo waalidiinta oo ku duway xafladda yowey bayoong mahadnagana maamulka iyo macalimiinta machadka xirfado tayo kaaseyti ooyo sheegay inyo aasaaseen dhallinyaro walanbarati deegaanka waxaan rajaynaynaa waqti badan oo soo bixinay gadaashiis inaan caawa aan taagannahay hoygii guusha waxaan leeyahay marka koowaad hambalyo ardadii safarka aan isla soo galnay marka labaad waxaan rabaa salaan aad u qaaliyo inaan ku salaamo dhammaan caawa dadka halkan ka soo qayb galay ee noogu yimid inay nala qayb qaataan nagala qayb qaataan xafladan aadka u quruxda badan waxaanayna leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo gabay aan ugu talagalay baraasajkayga qaaliga aad ah ee ah taya professional academy tayay hoygii aqoontahay hoygii xirfadahay hoygii dhaqankiiyo asluubtahay halkii aan ku dhaatahay himiladii adduunkahay rabbi kaaba dhowr cadow halhaysaad u tahay ardada hoggaan baad u tahay ummadda soomaaliyeedna weligaa cadow kuma miiqo ku wiiqo macallimiin aqoon iyo basar iyo asluubba leh maamuul macallimiin aqoon iyo basar iyo asluubba leh maamul daacadnimo iyo daacadnimo u dheer tahay tayo hoygeeda ugu taga digsigii aqoontiiyo tacliim barashadeedii waxaa toosiye oo bilay kabtaan wada xirfadihiiyo taabageliye aragtida aqoon lagu tartami karo waa macad loo tago oo tayo loogu magac daray
manhajkiiyo aqoontii cilmi buuxsha maskaxdeen idinkaa muftaaxi ee noo ah madaxdee macallimiin mug weyn iyo maamuus iyo sharaf leh heerkaa maanta taagana idinkaa mas-uulkaa oo yeesha mudankeena mooye waa ilaahay maanta hadafyadiina halkaa taagantihiin geli cadaynimo maquusho nacmi niga meelmeeli nasibkiina ka yey hoygii jannadii macaaneed